waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyada oo weli indhaha lagu hayo waxa ay soo saaraan iyo go-aanada kasoo bixi doona labada gole ee golaha shacabka iyo midka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya taa oo ku aadan hanaanka uu dalku geli doono iyo in xilligeedii ay dhici doonto doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka soomaaliya maadaama uu hadda gebagabo marayo xilliga jiritaanka dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wixii ka dambeeyey lixdii bishan oo uu madaxweynaha soomaaliya dahfuray kalfadhiga toddobaad ee uu buuqa hareeyey ee golaha baarlamaanka waxaa socda shirar iyo isu imaatin ay si kala gaargaar ah u wadaan siyaasiyiin kala duwan haddii ay noqon lahaayeen siyaasiyiin dowladda hadda jirta iyagu taabacsan oo ku jira labada gole iyo siyaasiyiinta si weyn uga soo horjeeda gaar ahaan madasha xisbiyada qaran ee ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed kuwa oo mar kale hami ka leh inay dalka hogaamiyaan kulamada iyo shirarka gaargaarka ahi ayaa waxa ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo waxay yihiin doorashada soomaaliya ee dhammaadka sanadkan iyo horaanta la filayo inay dalka ka dhacdo waxaa iska cad in marka la gaaro xilligan kala guurka soomaaliya laga filan karo khilaafaadyo cusub oo ka dhex dhasha golayaasha dowladda waxaana khilaafkii ugu horeeyey iminka laga soo calaamadeeyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya khilaafka oo ka dhashay in isku mar laga dhigo fadhiyada golayaasha baarlamaanka iyo aqalka sare si wakhtiga loo soo koobo oo ay si wadajira uga doodaan islamarkaana u ansixiyaan sharciyo muhiim ah oo doorashooyinka dalka khuseeya halka siyaasiyiinta kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha aqalka sare ay ku adkaysanayaan in sidii caadada ahayd midba gaar u fadhiisto labada gole oo marka hore golaha baarlamaanku ay sharciyada ka soo gudbaan kadibna aqalka sare la horgeeyo waxaana khilaafkaasi uu keenay in guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulan aan caadi ahayn uu isugu yimaado barta internetka iyadoo kulankaasi kadib afdeed uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in fadhiga guud ee golaha ay bilaaban doonaan marka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ka wada hadlaan sida golayaasha ay uga howlgelayaan shuruucda iyo arrimaha kale ee horyaala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu xusay in qabashada doorashooyinku ay u baahan tahay wadatashi deg deg ah oo ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda qaranka dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda ka hor shanylabaatanka bisha juun ee sanadkan labakunilabaatanwar-saxaafadeedka ka soo baxay kulankaasi ayaa waxaa saxaafadda u aqriyey maxamed xasan muuse oo ah ku-xigeenka xogayaha joogtada ah ee golaha aqalka sare guddiga joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuu garwaaqsaday in qabashada doorashooyinka heer federaal ay u baahan tahay in wadatashi deg deg ah ay isugu yimaadaan inta ka horraysa shanylabaatanka bisha juun labakunilabaaandhammaan madaxda qaranka oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadda federaalka baarlamaanka federaalka madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaan daneeyayaasha siyaasadda waxaa lagala tashan doonaa hanaanka lagu geli doono doorashooyinka qaranka si loo helo hab iyo hannaan raalli isaga yahay oo doorashada lagu galo goobta uu wadahadalku ka dhacayo waxaa lagala tashan doonaa dhinacyada ay khusayso ee labada heer dowladeed guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isaga oo gudanaya waajibaadka loo igmaday sida ku cad qodobka toddobaad iyo qodobka lixdani koowaad faqradda afraad ee xeerusaadka golaha aqalka sare islamarkaana fulinaya waajibaadka dastuuriga ee golaha aqalka sare wuxuu magacaabayaa guddi uu isagu hogaaminayo guddigaas oo ka shaqayn doona isu keenista madaxda labada heer dowladeed iyo qabsoomidda shirka kor ku xusan go-aankaasi waxaa ka hor yimid guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mawliid guhaad kaasi oo sharci daro ku tilmaamay go-aanadaasi isagoona guddoomiyaha aqalka sare ku eedeeyey in uu baajiyey kulamo ay yeelan lahaayeen golahaasi markii aanu qabanaynay muddada toddoba iyo labaatanka bishan juun baarlamaanka waxay ahayd inuu deg deg u howlgalo oo maantaba kulan iyo laba la yeesho arrintaasi waxaa dhacday xagaldaacin ka timid guddoonka golaha aqalka sare gaar ahaan guddoomiyaha golaha aqalka sare lixdii bisha iyo saaka inta u dhexaysay waxaannu lahayn kulamo gooni gooni ah guddoomiye cabdixaashi waxa uu si cad u diiday in laga faa'iidaysto wakhtiga yar ee harsan sharcigan ansixintiisana labada gole si wada jira loogu gudbiyo ayadoo arrintaasi ay ku caddahay weliba qoraalkii uu ku magacaabay guddiga isku dhafka ah waxaan isku daynay in guddoomiyaha laga qanciyo inuu arrintaa ka joogo si ayna u dhicin dib u dhicid labaad laakiin guddoomiye ku-xigeenku waxa uu iftiimiyey gunta hoose ee khilaafka ee ku aadan inay dhankooda doonayeen in si isku mid ah loo soo xaadiro fadhiyada labada gole hal marna la meel mariyo shuruucda iminka u yaalla taasoo uu guddoomiyuhu ka hor yimid waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego arrinta igu kalliftay inaan caddeeyo waxaa weeye tuhunka la qabo ee aan jiriinan sal iyo raadka lahayn cidda sababta u noqonaysa inay maanta ogaadaan cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyahayga golaha aqalka sare oo aan xidhiir iyo wada shaqayn fiican wada leenahay fakarka uu qabaa waxaa weeye shuruucda adag ee saddexda ah ee midkiiba u baahan yahay ugu yaraan afar maalmood ama shan maalmood in golaha shacabka uu marka hore ka soo dhammaado kadibna loo soo gudbiyo golaha aqalka sare taasoo keeni karta dib u dhac ka badan bishii hore ee la habsaamay dhanka kale madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa iyaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay kulankii ay la qaateen guddoonka golaha shacabka kaasi oo uu sheegay in looga hadlay sidii wadatashi looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka islamarkaana guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii ay si weyn ugu mahadcelinayaan maadaama ay kala tashteen marka loo eego xaaladda dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo hadal qaaday khudbaddii madaxweynaha soomaaliya uu ka jeediyey furitaankii kalfadhiga toddobaad gaar ahaan in dalku ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah taasi oo uu sheegay inaysan suurtoobi karin xilligan waxaan rabaa inaan magaca madasha ugu mahad celiyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa dadaalka uu sameeyey ama ay sameeyeen safarka ay noo soo galeen waktiga dheeroo ayna siiyeen waxaan leenahay waa arrin geesinimo leh waa arrin fiican soomaalidu sida badan wadahadalka ma jecla laakiin anigu waxaan aaminsanaha wadahadalka inuu fiican yahay hadduu run yahay hadduu been yahaba waa un wadahadal waxaana rajaynaynaa inuu run yahay marka kaasuu ku saabsanaay doorashooyinku inay wakhtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raalli laga yahay natiijadeedana qof walbao soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo marka aan u gudbo khudbaddii madaxweynaha runtii waxaa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso mar walba waxaa lagu soo celcelinayay sida aad arkayseenba doorasho xur ah ama doorasho wanmaan wanbowda inay dhacayso madashu waa soo dhaweynaysaa doorasho wanmaan wanbowda laakiin waxay isweydiinaysaa goormay dhacaysaa seesay u dhacaysaa su-aashaasay isweydiinaysaa weli ma cadda maxaan ku idhaahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay siyaasiyan inay suuragal tahay dhaqaale ahaan inay suuragal tahay bulsho ahaan inay suuragal tahay bilcagsi waxaan qabnaa hay-adihii ka wada tirsanaaya dowladda dhexe oo ay ka mid yihiin dowladda dowlad goboleedyada inay sii kala fogaanayaan oo ay suurageli weysay kulankii la raba inuu dhex maro dowladda dhexe iyo dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka ah taasoo muujinaysa waxa la sheegaayo wax ka duwan dhanka kale waxa uu si weyn u dhaliilay waxqabadka dhanka ammaanka ee dowladda dhexe gaar ahaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo uu sheegay in dhaqaalaha lagu bixiyo iyo waxqabadkoodii aanay islahayn marka laga hadlo amniga waxaad la socotiin dalkan amnigiisu waxuu soo maray herar kala duwan maanta ma huba inuu jiro amni xoogan oo laysku hadlay karo oo qof kastoo soomaaliya uu dhihi karo amni laysku hadlay karaa ka jira meel walba waxaa la dhigay dhagax dariiq kasta waa la xidhay dowladda waxaad moodaa inay kusoo aruurayso meelo kooban arrintaasuna waxaan is leenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dowladdu ay noo sheegtay marka la fiiriyo ciidamada emisom iyo ciidamada dowladda iyo qalabeyntooda iyo dhaqaalaha ku baxa iyo waxqabadkooda islamarkaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyey waxaad arkaysaa in waxqabad macnole uusan jirin ma dhaliilaayo ciidamada laakiin waan waxaan leeyahay waxaan jirin hanaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dowladdu inay ka guulaystaan iyo ciidamada emisomba inay ka guulaystaan maxaan ku idhahdaa cadowga al-shabaab mana noo muuqato dagaal dowladdu ay kula jirto ciidamada al-shabaab oo cadowga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa si weyn u dul istaagay doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo isagoona sheegay inaan la garan karin nooca doorasho ay noqon doonto arrinta doorashada waa ka hadlay waa ka hadlay waa ka hadlay laakiin waadna hor taagan tahay nofembar iyo oktoobar inay doorasha dhacday ahayd disembar baarlamaan inuu joogay ahayd janawari diyaargarow in la galay ahayd februarina sideedeeda madaxweynaha in la doortay ahayd haddii intaasi waxa aan rabnaa ay dhici waayaan wax aan soo labaatankii sano lasoo dhaafo waxaan soo aragnay maaha doorasha ma dhacay mise ma dhacayso yaa su-aashu taagan tahay say u taallaa iyo intay ka dhacay iyo yaa maamulaaya iyo waxaasoo dhan waa su-aalo aan aan jawaab loo haynin lana gaarin waayo markii horta albaabkiiba ma furno albaabka in la furo mudana madaxweyne albaabka fur adaa reerka oday u ah isku jiriyaan leenahay haddaa isku jiro weydid oo doorkaas dastuuriga ood leeda aad qaadan weydid soomaaliya iyo dadka siyaasiyiin meel inta gacanta la issaa saarto la fadhiisan maayo shaqaa la qabanaa waa la ordaa wadadii saxdeed ha la aada ama wadda lagu habaabaya ha la aade laakiin la fadhi maayo dadku fadhi maayaan madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandaydkaada inta ka dhiman xor madaxweynea tahay talaad leedahay dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya isagoo ku eedeeyey dowladda dhexe in arrintaasi aad uga gaabisay dhinaca kale safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa la sheegay inay ugu baaqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in sida dastuurka uu qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka waxayna safaaradda ku sheegtay hadal ay ku qortay barteeda twitter-ka in wadahadal u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka si deg deg ah loogu baahan yahay si loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed loo hirgeliyo dayn cafinta soomaaliya iyo la tacaalidda covid sagaal iyo toban si kastaba lixdii bishan juun ay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu daaha ka rogay islamarkaana uu furay kalfadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya iyadoo wixii xilligaa ka dambeeyey la filayey in golayaasha baarlamaanku ay yeeshaan kulamo ay kaga doodayaan shuruuc kala gedaysan oo u taalla gaar ahaan shuruucda dhanka doorashooyinka iyo midka asxaabta taasi beddelkeed waxaa muqdisho ka dhacay shirar kala gedaysan oo yeesheen siyaasiyiin iska soo horjeeda oo inta badan ku kala aragti duwan hanaanka ay u dhici doonto doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo iyadoona iminka uu durba soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali